In ka badan boqol iyo konton qof oo ku nool magaalada Cadaado ee gobolka Galguduud ayaa ka faa'iidaystay qalimo lacag la'aan ah oo loogu sameeyay isbitaalka kalkaal ee magaaladaasi. Qalimada oo ahaa kuwa dhagaha, cunaha iyo sanka ayaa dadka ka faa'iidaystay waxay isugu jireen carruur iyo dad danyar ah oo aan awoodin qarashka qalliinka. Dr Cabdiraxmaan Xaaji Diif oo ah dhakhtarka fuliyay qalimada iyo Dr Liibaan Xasan Cali oo ka tirsan maamulka isbitaalka kalkaal ayaa ka warbixiyay ololaha qalimada.
dad aad u badan oo qaba baahiyo ku saabsan xaaladaha ku dhaca cunaha sanka iyo dhagaha kuwaas oo aan awoodin inay soo aadaan ama ay soo gaaraan magaalada aan ku shaqeynayo xamar ilaahay wuxuuna na waafajiyey dad badan oo aad u tabaaleysan ama u baahnaa in ay helaan caafimaadka sarfiska aan u sameynay oo ay ka mid yihiin qaliimo iskugu jiro sanka iyo cunaha alxamdulilah dhowr iyo toban bukaan oo aan qalnay maalmihii lasoo dhaafay alxamdulillah way caafimaad qabaan way nabad qabaan qaliinkoodana waa lagu guuleystay shaqada ka socota ku beys garaynaa baahida markasta bulshada u qabto caafimaadka anagoo ka duulayna runtii arrintaas kadib marka aragnay baahi badan loo qabo dhakhtar sbeshaalista oo ku takhasusay xanuunada cunaha sanka iyo dhagaha waxaan maalmahan ka wadnay xarunta daaweyn iyo la talin caafimaad iyo qalliimo loola isugu jira oo ku dhawaad dad boqol iyo konton qof ay ka faa'iidaysteen ilaa labaatan qof oo qalliinaan looga faa'iiday runtii dadkaasoo la dhibanaay xanuunada ku dhaca cunaha sanka iyo dhagaha Qaar ka mid ah dadka ka faa'iidaystay qalimada ayaa u mahad celiyay maamulka isbitaalka kalkaal.
aniga gabar baa la igu qalay meeshaan taasi waxay ka caawinaysay ama waxyaalaha ugu badan ayaa ka mid ahaa qubanka iyo sanko hilib uga yaallo xiraasanku inay neefta qaadataa ku adkeed marka allah subxana watacaala uga mahad celinaya dhaqaatiirkii dadaalkaas muujisay aad iyo aad aan uga mahad celinaya xaqiiqatan aniga intii aan ka warqabo qalimo noocaan hadda aniga deegaamada kulama aana kulmin haddii aan ogahay yani qalimo oo deegaanka ka jiro noocaana horaan u imaan lahaa laakiin ilaahay fadligiis doctor dhiif gacantiisa allah barakeeyo iyo dhaqaatiirta kaloo la shaqaynaysay runtii aad iyo aad barnaamij aan ugu baahi qabnay unbay noo qabteen dhaqtar cabdiraxmaan dhiif oo noo sameeyey qalliimo aad u fiican qalliimadaas oo aan ka jirin deegaanka anigu gabaraan dhalo labiyo toban jirtoo maryamo aadan yuusuf la yidhaahdo intii labiyo toban sana jirtaa iga xanuunsaneed qalliinkana waa ka baqi jiray qof wuxuu dhihi jira qal qof wuxuu dhihi jira haisku qalin qofba waxbay ii sheegay intaas waa dhamaad naqaska iga qabanayay laakiin dhakhtar aan ku aamino qunka baalkii cumaheeda oo dilaahi kuu roon yahay aan is leeyahay waa ugu ammaan qabtaa ayaa yimid xaluu qaabilay waa la qalay labiyo toban qof ay ka mid tahay aad iyo aad bay u wanaagsan yihiin hadda qalliinkii waa noo hagaagay dadka loo sameeyey ololaha qalimada lacag la'aanta ah ayaa baahi badan u qabay maadaama ay yihiin dad danyar ah